dagaaladii ka dhacay duleedka kismaayo ayaa waxaa jab xoogan lagu gaarsiiyey ciidamada jubbaland ayadoo laga dilay konton iyo kow askari tiro intaas ka badanna lagu dhaawacay weeraradaasi waxaa bogaadiyey oo soo dhoweeyey odayaasha deegaanka ayagoo sheegay in ciidamadaasi ay dhibaato badan ku hayeen waa kan mid ka mida odayaasha oo ku sugnaa goobta lagu soo bandhigay askartaasi wallaahi maanta alxamdulilah dhibaato badan oo gaaladan ay tahay ummadda muslimiinta ah waxa weye maanta alxamdulilah waa loo gudbay waxaan taaganahay maalin farxadeed waa maalin weyn ee nimankii noo imaan jiray ummadda maalin walba afduuban jiray waxaan ku idhaahdaaye masaajida iyo madaafiicda noogu dhufan jiray ee ummadda banaanka isugu soo bixin jiray maanta alxamdulilah baktigooda maxaa la yidhahdaaye banaanka la soo waray ilaahay wuxuu usoo saaray rag ka hortaga oo ummaddana aad maxan u dhiirigeliyey in ay isugu soo baxaan oo ay banaanka ufiirsadaan baktigooda korkiisa alxamdulilah maanta aadaan u faraxsannahay haddaan nahay dadka deegaanka ee degmada eewayaanta gaar ahaan baarxaani iyo maxalawaaxigeeda dadka degan aadaan u faraxsan nahay niminkaa waxaa nagu yaalay gacantoodaa nagu taalay maanta laakiin waa faraxsanahay alxamdulilah wixii hore ay nagu dhigaan waa ilowday suldaan macalin maxamed cabdi duuba oo ah afhayeenka odayaasha dhaqanka jubbada hoose ayaa soo dhoweeyey weerarka ka dhacay duleedka kismaayo alxamdulilah khasaaraha halkaa lagu gaarsiiyey cadowga shale oo walaalaha ay ku gaarsiiyeen waxaa halkaas ku dhintay konton iyo kow askari toddobo ayaa ka mid ahayd saraakiil ah ilaahay baa subxaana watacaala ku mahadsan waxaa halkaas ku dhaawacmay toddobaatan askarta murtadiinta ka mid ah ilaahay baa subxaana wa tacaala marka nasrigaas iyo guushaas ina siiyey ilahay baana ku mahadsan subxaana wa tacaala waxaa kaloo halkaas mujaahidiinta ilaahay subxaana wa tacala uu ka siiyey khanaa'in fara badan oo nooc walba leh ilaahay baana bixiyey subxaana wa tacaala ilahay baana ugu mahadinaynaa inuu ilaahay noo siyaadiyo ilahayna noo barakeeyo walaalaha mujaahidiinta dhanka kale suldaanka ayaa bogaadin iyo duco u diray ciidamadii howlgalkan fuliyey iyo dhammaan askarta ku sugan aagaga hore ee dagaalka isagoona fariin u diray dhammaan muslimiinta ku sugan soomaaliya inay ka qayb qaataan halganka ka socda bariga afrika waxaan leenahay aflax alwujuuh hanii'an lakum ilaahay subxaana wa tacaala wejiyaashiinna ha wanaajiyo waxaan leenahay walaalaha mujaahidiinta inaad sabartaan oo dulqaadataan mujaahidiinta marka waxaan leeyahay tuquurta ku jiro inta kuwa ilaa iyo golis ilaa iyo laamo hanii'an lakum waxaad samayseen wax lagu farxo meel kastoo aad joogtaan gaalada waxaa weeye hala dhandhansiiyo ilaahayna subxaana wa tacaala ha laga baqo allah subxaana wa tacaala ku xirnaano muslimiinta waxaan leeyahay hala kaco hala kaco fadhiga halaga kaco soomaaliya fadhiga halaga kaco wajazaakum allahu khayr wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ma ahan markii ugu horreysay oo ciidamo ka tirsan kuwa jubbaland weerar lagu jebiyo